annagoo ah qabyatirayaasha qaranka ciidamada qalabka sida iyo iskaashiga dhallinyarada gobolka banaadir waxaanu wadnay waaye fara badan oo lasoo dhaafay iyo hadda oo la joogaba wacyigelin iyo baraarujin bilicda gobolka banaadirna aan kaga qayb qaadanayna guud ahaan dalkao dhan annagoo howlaha iyaga qaranka markaanu laysanno xilligii aan biririf iyo fursad helno aanu haddana isugu yeeranno inaanu bilicda iyo waxqabadka aanu muujinno waxaanu hadda u diyaar garoobeynaa caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya allah barakeeye mudane xasan sheekh maxamuud sidaa arkaysaan waxaanu qoraynaa waa sloogankiisii ahaa soomaali heshiisa dunidana heshiisla ah oo runtii qalbigayaga ku weyn qulubta shacabkana ku weyn sloogankaas waa muhiim sloogano fara badanna waa qoraynay oo ah dal waxaa dhisa dadkiisa muwaadin amniga qayb ka noqo wacyigelin aan wadnay iyo quruxda gobolka banaadir bilicda meelo fara badan baanu ka soo shaqaynay shaqada iyadu waa joogto waxaanu nahay tiim isku dhafa oo afarta ciidan iyo ka kooban dhallinyarada gobolka banaadir gabdhaa nugu jira wiilal baa nugu jira waxa weeyaan saraakiil baa nugu jira saraakiil xigeenaa nugu jira dabley baa nugu jira alifley baa nugu jira waxaanu nahay dad soomaaliyeed oo isu yimid oo fikir iyo ra'yi isku biirsaday shaqadaanna waa joogto maalinba meel baanu ka qabannaa hadda waxaanu soo qabannay airborka kadhadaha jidka airborka laamiga askari jiifa sida aragtaan hooyo qalan qof buka qof jaban gaari uu saaran yahay u dhuumanaysaa maadaama laamiga isu wareeg yahay waa calaamadinay si ma aragtaa darawalka gaarigaas wada oo ay askadhada ay meel fog uga muuqato oo saan ma aragtaa dee dadkiina u dhicin qofkii u jajabin meelo fara badan baanu ka soo shaqaynay markee waa aragtaan bilicda aanu wadno shaqadeedu way bilaabatay laakiin dhammaad male insha allah inta nafta nagu jidho dalka waa u shaqaynaynaa